بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين sidii caadada inoo ahayd su-aalihii dadweynaha ayaynu sheekha ku dul akhriyi doonaa sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay waxaan u baahanahay in aan qaato baasaboor baasaboorka qaadashadiisuna waxay ila gashay sifo qaldan markaa sifadaa qaldan baasaboorka ma ku qaadan karaa mise waa aan iska daayaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
sifada khaldani waxa ay tahay inoomu sheegin laakiin waxaynu qaadanaynaa un inay tahay sifo khilaafsan sharciga ilaahay sida inuu been sheego ama uu ku abtirsado cid aan dhalin oo yidhaahdo ay dhashay beenna weeye waana dembi kale basaboorku waa warqad adduunyadan lagaga tegaayo dadka badankoodana wax daruuro u haystaa ma jirto oo nafna uga bixi mayso xubnaha qaarna u waayi maayaan manfacadoodana u waayi maayaan hadday iska daayaanna dhibaato kama soo gaadhayso marka inuu daraaddii been u sheego ama wax ilaahay ka cadhaysiinaya uu u sameeyaa ma bannaana inta badan dadka been buu la galaa beentuna waa dembi weyn oo kabiiro ah waxaana xaqiiqadeedu ay tahay qofku inuu sheego wax dhabta iyo xaqiiqada khilaafsan sida arrintu ay tahay ka duwan wuxuu yihi rasuulku sida bukhaariya muslimba wariyeen iyaakum walkadib faina alkadiba yahdi ila alfujuur wa ina alfujuura yahdi ila annaar walaa yazaalu rajulu yakdib wayataxara alkadiba xataa yuktaba cinda allahi kadaaba waar beenta iska ilaaliya buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam beentu waxay qofka sabab ugu noqotaa dembiye kale oo waaweyn inuu ku dhaco waa ciqaabun min allah markaad macsiyo u badrheedho ilaahay wuxuu kugu ciqaabayaa mid kale oo laga yaabo taa horeba inay kasii weyn tahay inaad samayso oo macaasidu way tarantaa siduu leeyahy ibnu lqayim raximahu llah oo waxaa ka mida abaalmarinta ilaahay dadka macaasida sameeya uu ku abaalmariyo in mid kale haddana ay kusii dhacaan falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum buuhi ilaahay aayadda iyo xadiidku waa isku macno dembiyaduna qofka naar bay sabab ugu noqdaan qofkuna haddii ay dhacdo inuu been been dayn waayo oo beenta uu ku dadaalo dhaqan iyo caado ay u noqoto ilaahay agtiisa waxaa loo diiwaangeliyaa inuu yahay beenaale kadaab waxaa la yidhaha markaa beentu waa sifo ka mida sifaadka munaafiqiinta wa idaa xadatha kadab dadkeenuna maanta markay noqoto waraaqaha la qaadanayo iyo ama shahaado ha noqoto ama basaboor ha noqoto iyo waxyaabaha dhoobka ku saabsan oo dhan beenta ay sheegayaan dembi uma haystaan laakiin beentu waa mid sideeda xaaraan ah ama gaal ha loo sheego ama muslim ha loo sheego markaa qofka muslimka ahi fii jamiici umuurihi waa inuu ilaahay kaga baqdo arrimihiisa oo dhan oo wixii xaaraana ilaahay daraaddii uga tago ilaahay baana wax ka fiican ugu beddelaya man taraka shay-an lilaah cawadahu allahu khayran minhu qofka shay ilaahay daraaddii uga taga ilaahay wuxuu ugu beddelayaa wax ka khayr badan waqad jarabtu ana shaksiyan daalika basaaboorada magacyada kale lagu qaadanayo in badan baa laysoo bandhigay fataraktu dalika lilaah ilaahay daraaddii baan uga tegay iyada oo la wado magacay uu ku qoran yahay baa halkaa hargeysa uu igu yimi man taraka shay-an lilaah cawadahu allahu khayran minhu qofka shay ilaahay daraaddii uga taga ilaahay subxaanahu wa tacaala mid ka khayr badan buu ugu bedelaa wallahu aclam
baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay qur-aanku ma suurad suurad ayuu usoo degay mise aayad aayad ayuu usoo degay seyaa qur-aankaas suurad suuraddan sidan isugu tartiibiyey magacyadana u bixiyey afiiduunaa baaraka allahu fiikum
suuradaha qur-aanku waa tawqiifi tawqiifi waxaa looga jeedaa ma aha waxay dad ku ijtihaadeen oo ay markaa magacyadan iyagu u sameeyeen oo sidan ay isugu geegeeyeen waxaana taa u daliila suurado badan magacyadooda waxaa markaa lagu xuso lagu sheegay axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam falaan suurat lbaqara magaceeda iyadoo laba axaadiid tiro badan lagu sheegay saxaabaduna iyadoo rasuulku nool yahay bay magacaa ku odhan jireen suurat lbaqara oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ka yidhi guryihiina ku akriya suurat albaqara fa ina shayطaana laa yadkhulu lbeyt aladi tuqra'u fiihi suurat lbaqara huud waad maqlayseen iminka shayabatnii huudun wa akhawaatuha wakadalika suurat lmulk xataa tirada aayadaheeduu sheegay rasuulku sida axmed musnadkiisa ku wariyey suuratun halaahuuna aaya shafacat lisaaxibiha yowma alqiyaama suurad soddon aayadood ka kooban ayaa u shafeecad qaaday qofka akhriya waxaa sunnaha qofku markuu sii seexanay inuu akriyo maalinta qiyaame suurat lmulk wakadalika qul yaa ayuha alkaafiruun tacdilu rubca alqur'aan buu uhi rasuul qul yaa alkaafiruun waxay udhigantaa rubcu lqur'aan qul wallahu axad inta axaadiid ay kusoo aroortay iyo qul cudu birabbi lfalaq iyo qul cudu birabbi innaas suurat lfaatixa iyada hadalkeeda dah marka adiladaas waxay tusinaysaa iyo kuwo kaloo tiro badan in suwaru lqur'aan biaayaatiha suuradaha qur-aanku iyagoo aayaadkoodaa leh inay yihiin kuwo tawqiifiya macnaa sidaa musxafka ay ugu qoran yihiin ay tahay sidii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ugu soo degeen magacyadaana loo yaqaanay waktigii rasuulka iyo waktigii saxaabada ajzaada qur-aanka jus-jus in loo qaybiyo iyo axzaab xisbi xisbi iyo ayaa mar dambe lagu ijtihaaday iyadoo aan tawqiifi ahayn laakiin suwaru lqur'aan waa tawqiifi saasaanay sheegaan culimada markaa kutubta ka qortay culuum lqur'aan wallahu aclam
baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay waxaa dhacda in shayada kala go-a ganacsadu weeg yahay shayada magaalada ka kala go-a marka ugu horeysa ee ay soo galaan waxaa dhacda in lagaaga aan marka lagaa iibinayo qiimo laguu sheegin isagoo qofku uu doonaayo kaa iibinayaa hadhow inuu kuugu dhufto qiimaha ugu badan ee la kala siisto adna waxaa laga yaabaa hadhow arrinta noocaasiya inaad ku murantaan oo muran aad ka keento arrintaa maxaa ay diintu ka qabtaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
ilaahay baa subxaana wa tacaala iibka xalaaleeyey waxala allahu lbayca waxarama ariba shuruudna ilaahay subxaana wa tacaala waa u yeelay shuruuddaasoo haddii la ilaaliyo khilaaf iyo isqabsasho wixii iibka ka dhalan lahaa meesha ka saaraysa shuruuddaana waxaa ka mid ah oo fuqahada islaamku ay isku waafaqsan yihiin macrifatu almabiic waxaa la kala bedelanayo waa in la garanayo waxaa la kala bedelanayaana waa laba althamanu waalmuthmanu fiih waa qiimaha wax lagu iibsanayo ama ha noqdo dahab ama fido ama waxaan iminka loo yaqaano alcumulaat alwaraqiya lacagahan waraaqaha ka samaysan muthmanu fiihiguna waa shayga thamanka ama lacagta si loo helo la bixinayo waa shaygii la kala iibsanayay laftiisa ama raashin ha noqdo ama agab kaleba ha noqdee labadaba waa in la garanayo oo baa'ica iyo mushtariguba waa inay garanayaan qofka wax iibinaya iyo ka iibsanaya labaduba waa inay garanayaan ma banaano in la kala iibsado shay majhuulah oo shay mawjuud oo la isla arkaya aan ahayn mid la sifeeyey oo sifaadkiisii la isla gartayna aan ahayn mana banaano shay in la kala iibsado iyadoon la isla aqoonsan oon la isla meel dhigin waxaa lagu kala iibsanayo iyo qadarka lagu kala gadanayo waayo taasi waa gararkii rasuulkuu nahiyey naha nabiyu calayhi salaatu wasalaam can ilgarar gararkuna waa mucaamalo kasta oo labadaa qof ama midkood uu u dhaxeeyo khasaare iyo faa'iido ta ay noqon doontana aanu garanahayn marka tan oo kale garar baa ku jira haddaad shaygii iska qaadato iyadoo qiimi aan la isla meel dhigin ama sicirba aan loo jarin waxaad u dhaxaysaa hadhow in qiimo sare lagu idhaahdo iyo in qiimo jaban lagu idhaahdo tay noqon doontana garan maysa marka iibka noocaasi ansixi maayo hadduu qofku shaygii iska qaato iyadoo weli aan qiimo loo jarin ama aan qiimihiisii laga wada hadal oon la isla meel dhigin iibkaasi ansixi maayo waxa waajiba shaygaa qofku inuu iska soo celiyo oo qofkii lahaa gacantiisa uu ku soo celiyo kadibna si sharciga loo kala iibsado ama uu iskaga tago laakiin iibka noocaasi mid xalaala maaha mid ansaxayana ma aha sababtuna waa taa su-aasha ku xusan waa kaale waxaa dhici karta shaygii maadaama uu kala go-an yahay inuu qofku hadhow wuxuu doonayo iska yidhaahdo oo kii qaatay qiimuhu sii siiyey waxaa laga yaaba mid ka badanba inuu hadhow yidhaahdo kii uu ka soo qaatay iyagoon qiimo isla meel dhigin deetana isqabsasho iyo ismaandhaaf iyo isjiidjiidasha ay timaado waxay shareecadu ka hortegaysaa marka horeba waa taa wallahu aclam
baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra sheekh isla saa'ilkii weeyaan waxa uu leeyahay iyaduna waxaa dhacda in shayada wax lagu miiso sida saxaaradda tamaandhada lagu miiso oo kale wixii ay qaadi jirtay miisaan ahaan laga yareeyo oo masalan waxa ay qaadi jirtay awal hore afar daasadood dabadeedna waxa weeyaan la sameeyo saddex mid iyadoo qaada markii la samaynayo iyadoo dadka looga dhigaayo inay qaado afar arrinta noocaasina xaqiiqdeeda marka aad dib aada u baadho ee aada miisaanto saddex ay qaadayso arrinta noocaasi maxaa ay diintu ka qabtaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
taasi waxa ay ka mid tahay waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu u diiday dadku inay sameeyaan marka ay wax kala iibsanayaan ilaahay waa ka yidhi weylu lilmutafifiin aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuun وإذا kاalوuهm أو وزنوuهm يخsروuن أlاa يظن أuلئka أنهم مبعوثوuن ليوم عظيم يومa يقوم الناaس لرب العاaلمين ilahy wuxuu leeyahay halaag baa u sugnaaday oo sugaya kuwa markaa khaفiifiya ama dhima halbeega miiska ama miisaanka marka ay dadka wax u miisayaan ama ay u miisaamayaan way dhimaan marka iyagoo ka miisanayaan ama ka miisaamanayaanna way dhammaystirtaan kuwaasi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay miyaanay ogeyn in la soo saari doono ilaahay la hor keeni doono maalin weyn dhexdeed waa yowma alqiyaama maalinta dadka oo dhan ilaahay la horgeyn doono maalintaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu weydiin doono khiyaamada ay ku sameeyeen halbeega miiska iyo miisaanka waxaanay ka mid tahay taasi qishka xaaraanta ah ee rasuulku cidda samaysa uu iska fogeeye uu dayriyey markuu ihi man hashanaa falaysa mina waxyaabaha markaa la ysku khiyaameeyo waxaa ka mida miiska iyo miisaanka waxaan waddamada qaarkood ku aragnay oo khudaarta dadka loo galaameeyo oo baaldiyo ama daadsada loogu miiso markuu daadsadii buuxiyo ninkaa kuu miisaya ayaa miis buu xaggaa shishe ka soo taagan yahay xagga aduu ka xigtid mooyaane bacdii buu markaa halkan hortiisa ee miisku kaaga gudban yahay buu gelinaya markaa markuu ku shubaayo ayuu qaar dhaafinaya khudaartii qaar ka mid a inna bacdii buu ku shubaya adna daasada buuxdo ayaad eeganaysa waa qishkaa xaaraantaa bay ka mid tahay tan la sheegayaana waa sidaas oo kale oo haddii dadka saxaaradii ama foosta goboladii laysla yaqaanay mid ka yar wax lagaga ibiyo oo loogu sheego inay tii hore leeg tahay taasi waa qish iyo khiyaana weeye qofkaana ilaahay iibka u barakayn maayo waayo been buu dadka u sheegaya waanu khiyaamaynaya rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa fain sadaqa wabayana burika lahumaa fii baycatihima wain kadaba wakatama muxiqat barakatu baycatihima bukhaariyo muslim baa wariyay can ibni cumar labada qofe wax kala iibsanaya haddii ay been sheegaan oo midkoodka kale been uu u sheego u khiyaameeyo shayganna iintiisa uu ka qariyo iintana waxaa ka mid a shaygu kii hore laysla yaqaanay inuu ka yaryahy iibkaasi barakada ayaa laga qaadaa ilaahay baa wuxuu doono ku sallidaya qofka muslimkaa waa inuu noqdo mid si dhaba u rumaysan xukunka ilaahay iyo qadarkiisa oo taa ku kalsoon ilaahayna subxaana wa tacaala ku kalsoon oo aaminsan arsaaqdu ilaahay u qoray marnaba meel kale inaanay marahayn ilaahay macsiyadiisana inaan risqiga lagu gaadhin risqiga barakada iyo wanaagga leh taasina waa inay sabab ugu noqoto inuu wanaajiyo qaabka risqiga markaa uu u baadi doonayo haddii markaa ay dhacdo in la bedelo halbaaggii waa in laysla ogi oo dadka loo sheego oo la dhaa saxaaradaasi tii aad taqaanay way ka yar tahay daasadaa wax lagu miisayaa tii aad taqaanay way ka yar tahay intaasaana la siinaya waa bayaanka rasuulku uu sheegay calayhi salaatu wasalaam haddaad iibsanaysa iyo haddii kaleba laakiin khiyaanada noocaasi waa xaaraan weeye wallahu aclam
baaraka allahu fiikum wa jazaakum allahu khayra sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay waxaan ahay arday dhigta iskuullada waxaana dhacda iskuulka aan dhiganayo waxaa laga yaabaa bishii in layga qaado marka ay kow bishu tahay isla markaana fasax lay siiyo tobanka bisheeda yacni bishu marka ay toban tahay hadhow marka ay bishu dhammaatay bisha kowdeeda aan soo noqonnana bishii oo dhammaystiran haddana mar labaadna laga qaado arrinta noocaasi maxaaraan bay noqonaysaa se maxaa ay diintu ka qabtaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
arrintaasi waa inay tahay mid heshiis lagu yahay marka hore oo qofku markii iskuulkan uu gelaayey ama waalidku ilmihiisa uu ku daraayay loo sheegay oo lagu yidhi haddii bisha oon dhammaan ardaydu ay fasax galaan bishaa lacagteedii waa laga wada qaadaya amaba waa inay tahay mid laysla og yahay curfi ahaan iyo dhaqan ahaan oo almacruufu curfan kalmashruuti sharta shayga curfi ahaan ama caadi ahaan laysla yaqaanaa walow yaan marka heshiiska la gelayo afka laysaga sheegine mid laysu shardiyey oo kale ayuu ka dhigan yahay marka haddii labadaa miduun ay jirto oo marka hore qofka shardi lagula galay sidaa ama curfiga iyo dhaqanka iskuullada ee waddanka ka jira uu sidaa yahay waa inuu qofku markaa iska bixiyo lacagtaas kolley waxyaabo kalifayaana waa jiraan marka la eego iskuullada khaaska ah gooni loo leeyahay ee aanay dowladdu mushaharka macallimiinta bixin waxaa laga yaabaa qaar fara badani inay kiro ku jiraan oo dee kiradii laga dayn maayo ardaygii baa fasax galae kiraduna fasaxa ha ha gasho laga yeeli maayo macallimiintana kollay intaan ogahay iskuullada badankoodu haddii ardayda laga qaado macallimiintana waa la siiyaa ama ha la siiyo mushahar dhammaystiran ama waxa weeyaan kalabadh ha la siiye waayo macallinku hadduu fasax galo laba bilood cidda uu fasaxa u galay ee u xidhan yahay ee shaqo kale aanu ka doonan karini waa ka doonan karini waa iskuulka iyo ardayda waxa weeyaan dhigata marka haddii xaaladuhu ay sidaa yihiin qofka lacagtaa la weydiiya waa inuu iska bixiyo anigaba saas uu sheegayo ayaa dhacday iskuullada ay dhigtaan waxa weeyaan ubadku sidaasi ayaanu loo weydiiyey wax macquulana waa sheegeen markaanu nidhi waa sidee ardaydii bishii lixaad tobaneeyadeedii ka baxday bishii lixaad waana laga qaaday haddana bishii toddobaadna keena baa la yidhi bishii lixaad tobaneeyadeediina waa waa dhameeyeen waa ka baxeen waa bixinay waayo waxyaaba dee macquula bay sheegayaan oo macallimiintii iskuulkii waxa weeyaan hadduu kiro yahay kiradiisii waxaana iminka iska noqotay shay macruuf oo dadku ay isla ogyihiin oo curfi la isla ogyahay bay noqotay marka waxaan raacinayaa uun waa inaanay dhicin lacagta in maamulka iskuulku inuu iska qaato macallimiintii waa in mushaharkooda la siiyo haddii ardayda laga qaado wallahu aclam
baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay waxaan ahay waxaan ka mid ahay dhallinyarada xaafadda deggen waxaanan jecelahay inaan barto diinta islaamka aad baana arrinta noocaasi qalbigayga ay ugu weyn tahay sheekh maxaad iigu nasteexayn lahayd baaraka allaahu fiik
ilaahay subxaanahu wa tacaala niyadaa wanaagsan ha ku aqbalo waayo rasuulku calayhi afdal salaatu watasliim wuxuu sheegay qofku haddii uu la yimaado niyo khayr oo wanaagsan haddii xataa camalkaa khayrkee wanaagsan ee uu niyooday aanu u suurtogelin inuu ajarkiisii uu helayo oo shay markaa cudurdaari uu ka hor istaago oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay dadkii madiine kaga hadhay ee cudurdaarku uu reebay sida xanuun oo kale saxaabadii jihaadka tagtay inay ajarka la wadaagayeen oo intay helaan in laeg iyaguna ay helayeen waxaa kaloo rasuulku sheegay qofku camalka wanaagsan haddii aanu xataa markaa suurtagal u ahayn inuu naftiisa ugu sheekeeyo oo rasuulku wuxuu yihi man lam yaqzu walam yuxadid nafsahu bilgazw famaata maata calaa shucbati min annifaaq qofka aan gaalo ku duunin oo jihaad xaqa aan gelinba inuu jihaad xaqa galo oo gaalo uu ku duulana naftiisa aan ugu sheekayn oo sidaa ku dhintaa qofkaasi khaslad munaafiqnimo iyadoo ay ku jirto ayuu dhintay dhiirigelin rasuulku inagu dhiirigelinayo camalka wanaagsani xataa haddaanu markaa suurtagal inoo ahayn inaynu niyoono waxaanad ogaataa cilmiga aad jeceshahay barashadiisu inuu yahay mid marka horeba waajib kugu ah oo nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam yidhi talabu lcilmi fariidatun calaa kulli muslim cilmiga sharciga ah barashadiisu waa faral saaran qof kastoo muslima mid fardulcayn ku ah waa cilmiga waajibaadkii saaraa iyo wixii sida gaarkaa mamnuuca uga ahaa qofka ay kaga xidhan yihiin iyo mid fardu kifaaye ah oo dadka in ku filan oo ummadda kaalintaa u buuxin karta haddii ay bartaan inta kale faralkii uu ka dhacayo laakiin guud ahaan cilmigu waa faral qofkuna cilmiga faralka kuwa hadduu baran waayo mid waajib waajibaadka ka mida ka tegay buu noqonaya waa dembaabaya waxaan kugula talinayaa inaad horta niyadaada saxdo waa tallaabada koowaad ee qofka cilmi baranaya looga baahan yahay oo cilmiga aada u barato ilaahay daraaddi oo in farta lagugu soo fiiqo iyo inaad ku faanto iyo dadka inaad kula doodo oo aada dood kaga badiso ujeeddadaadu aanay noqon lilaah ilaahay daraaddi waa inaad u baranayso waayo cilmigu waa cibaado cibaadadana ikhlaas baa shardi u ah wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin arrinta labaadan kugula talinaya waxay tahay inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saarato ilaahay baa yidhi faidaa cazamta fatawakal cala allah markaad go-aan gaadho ilaahay tala saaro oo macnaheedu uu yahay ilaahay ku kalsoonow ilaahayna isku halleeh waxaanaad aamintaa awooddaada iyo xeeladaada muraadkaaga inaanad ku gaadhi karin haddaanu ilaahay subxaana wa tacaala kuu fududay ilaahay markaa subxaana wa tacaala u tala saaro xaqiijinta iyo ka dhabaynta go-aankaasi aada gaadhay talada saddexaad waxay tahay macallin wanaagsan oo diintiisa iyo cilmigiisaba aada ku kalsoon tahay oo inuu ku luminayo aanad uga shakisanayn raadso oo markaa cilmiga ka baro talada afraad waxay tahay cilmigu taa hore intaanan dhaafin cilmigu mucallim kama maarmo macallimku wuxuu kuu soo dhoweynayaa cilmiga fog kaa fokiisa adagna waa ku fahamsiinaya tii aada khalad u fahmi lahaydna wuu kaa saxayaa laakiin haddaad noqoto musxafi ama saxafi mid qur-aanka musxafka un ka barta si khaldan baad u akhriyeysa haddaad cilmiga kalena suxufta iyo waraaqaha un ka qaadatid oo mucallim aanad ka baran si khaldan oo naftaada aada ku halaagto dadkana aada ku halaagto ayaad cilmiga waxa weeyaan u fahmaysaa waa kuwa culimadu tusaalayaal u sheega nin ka mid ahaa qolada takfiirka xaqdarrada wax ku gaalaysiisa al-khawaarij ayaa wuxuu yidhi mid kaleo saaxiibkiiyo isagoo la hadlaaya hebelow maanta waxaan arkay aayad qur-aana oo aniga iyo adigaba diinta inaga saaraysa maxayd aayaddaas waxa weeyaan buu yidhi aayadda ilaahay uu yidhi inama annasiiu ziyaadatun fi lkufr annasiiudaas ayuu u fahmay ilow wuxuu ihi ilowgu waa siyaado qofka gaalnimadiisa ay sii kordhayso marka ana ansa wa anta tansa fa ana kaafir wa anta kaafir anna waxbaan ilaabaa adna waxbaad ilowdaa marka ana gaal baan ahay mar haddaan wax ilaabo adiguna gaal baa tahay soo ma arkaysa halka ay la martay kii waxa weeyaan tasxiifku ku dhacay xabatu sawdaa halkay baadu xabada hoosta ku leeday dhibic yacnaa madbacaddii qalad ka dhace awgii laba ay yeelato tana xayatu sawdaa shifaaun min kulli daa ila saa abeesada madoobi saasuu dee macanii noqday markay xayo noqotay cudur kasta dawway ka tahay geerida mooyaane deetana dadkii ku yidhi nebigaa sidaa yidhi abeesooyinka madmadow soo qabta oo isku daweeyo cuna suntaa dadka waraabiya marka macallin la-aantu qofka way halaagtaa waa inaad macallin u yeelato iyo sheekh cilmiga aada baranayso arrinta afraad cilmigu waa maraatib iyo darajaad meel laga bilaabaa buu leeyahay waanuu kala horhoreeya waa sida sallaankaa la fuulaya oo kale haddaad tidraata u sarraysaan ku boodayaa kuwa ka sokeeya o dhowaan ka boodaya bowdada barhtankeedaaad ka jabaysa meeshii aada u socotayna gaari maysa qaala ibnu cabdilbar raximah llah alab lcilmi rutabun wamanaaqib man tacadaaha caamidan faqad tacadaa sabiila salaf waman tacadaa sabiila salafi caamidan dalla halaka aw jaahilan dalla cilmigu waa maraatib iyo darajaad qofka ka tallaabsada oo qof ka tallaabsaday wadada dadkii ka horreeya wanaagsana ka ogaan uga tallaabsadaa waa lumaya waa halaagsamaya ka jahli awgii uga tallaabsadaana waa lumaya waddadii saxda ahayd buu ka lumaya marka cilmigu siduu u kala horeeyo waa inaad u barato qof rabbaaniya oo siduu u kala horeeyo u kala yaryaryahay kuu siiyana waa inaad hesho ilaahay baa subxaana wa tacaala yidhi walaakin kunuu rabbaaniyiin bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wabima kuntum tadrusuun ibnu cabbaasna wuxuu yidhi alrabbaani waa aladii yurabbi nnaas bisigaari alcilmi qabla kibaarihi waa ka dadka ku rabeeya cilmiga kiisa yaryar yaana ka fahamka u dhow loona baahi badan yihi intaan kiisa waaweyne daqiiqa ah ee hoos in loogu dhaadhaco u baahan aan la gaadhin ta kale cilmigu wuxuu u baahan yahay sabir iyo joogtayn buu u baahan yahay cilmiga waxaa asal oo ah qur'aanka qur'aankana rasuulku wuxuu uhi tacaahaduu hada alqur'aan fawaladii nafsii biyadihi inahu la ashaddu tafallutan min alibili fii cuquliha qur'aanka markaad qabataan aada xifdidaan aada uga warhayo gaadhka haya intuu dhaartay rasuulku ayaa wuxuu leeyahay wuu ka baxsan og yahay geela yacnaa seetadiisu ay ku xidhan tahay oo neefku xataa hadduu dabrayood isu saarto sidaa labadiisa lugood isu saarto ad xadhi ku xidho haddaanad haddana ka warhayn oo aanad marba eegin sida uu u soconayo u boodboodayo ayuu fogaanaya oo ka jeesashadaasuu ku fogaanaya cilmigiina saasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku tusaaleeyey markaa maraatibta iyo cilmigu siduu u kala horeeyo taas iyadu waxay u baahan tahay si camaliya qofku inuu u dhex galo macaahid culuum sharciya lagu barto oo cilmi saxa lagu dhigo ayaa waddankeenna ku yaalla arday fara badan oo rag iyo dumar balyihiba ay ka aflixeen halkan isgoyska xeraawur waxay noogu yaalla maxadu sunna oo sanadkii lix iyo sagaashankii ilaa maantadaasi aynu joogno culuumta sharciga dadka lagu baro oo sanad walba ay ka soo baxaan arday baratay alculuum asharciya iyadoo wax maal adduunyo oo markaa laga qaadaana aanay jirin rag fara badan baa markaa ka aflaxay oo maanta ducaada oo aimo ah oo mudarisiin oo macallimiina halkan suuqa hoose waxay noogu yaalla maxadu ibnu baas oo isaguna ilaa afar shan dufcadood ay ka soo baxeen kun arday in ka badan baa ayaa maanta dhigta rag iyo dumar bale oo weliba wakhtiyo kala duwan oo ardayda jaamacadaha dhigata kuwa iskuullada dhigta dadka shaqeeya qof waliba wakti uu ku beegma ayuu ka heli karaa oo habeenkii qolooyin saddex habeen dhigata qolooyin shan habeen dhigta maalintii gelinka hore waa la dhigtaa qaar sideedda soo galo toban ka baxa qaar tobanka ilaa labiyo tobanka dhigta gelinka dambe waxa weeyaan dumarkii ayaa dhigta qeyb luqa alcarabiya oo baxtiya lagu dhigto qeyb culuum sharciya lagu dhigto dad aada u tiro badan baa markaa aada iyo aada uga faa'idaystay uman badanna ilaahay subxaana wa tacaala waa ku islaaxiyey waa ku hagaajiyey xalaqaadkii masaajidada ayaa iyaguna yaallo masaajidada badankooda yacnaa xalqado cilmi baa ka jira laakiin taasi waxay u baahan tahay qofku inuu hadduu doonayo inuu cilmi barto uu ka gungaadho in xalqadaasi ay la mustawo tahay iyo in kale waa inuu ogaado hadduu iska fadhiisto waxa weeyaan xalqada tafsiirka qur-aanka isagoon luqa alcarabiya garanayn oo aan naxwo waxba ka garanahayn iyo culuumtii kale luqada dee inuu wacdi ahaan isaga dhegaysto mooyaane cilmi tafsiir ma baran karo hadduu iska fadhiisto saxiixu lbukhaari iyo sunanu abi daawuud iyo sunanu ibnu maaja iyo isagoon safiinatu salaa fiqigii aan ka dhigan isagoon usuululfiqi waxba ka garanahayn yacni axaadiidaasi thaqaafa caama aqoon guudun inuu u qaato mooyaane cilmi taalibu cilmi xoog badan ama nin caalimo uu ku noqdo meeshaa ka faa'idi maayo waana ta waxa weeyaan saabtay dadkeennu iyagoo in badani xamuuran oo kutubuu sita haddana dad culimo oo ka soo baxaya inay aada u yaraadaan cilmiga tartiibtiisii ayaa maqan waxaa kaloo cilmigu u baahan yahay sabir ayuu u baahan yahay oo shay naftu ay aada u jeclaysanaysa ma ah in lagu dul xidho lagu sabirsiiyo ayaa muhima laakiin haddaad marba xiisooto marba kitaab aada fadhiisato oo aad dhexda kaga tagto haddana mid kale aad tagto kaana dhexda aad kaga tagto mataa casaaka tabluqu maraamaka goormaad isu malaynaysaa inaad gaari karta muraadkaaga tamarba kitaab dhexda waxa weya inaad kaga tagto kutubta aad dhiganaysa lafteedu waxay u baahan tahay itqaan inaad dusha ka qabato ood fahamto haddaanad dusha ka qabanahayn matnigaa fannigaa dhiganaysana inuu noqdo sidii midaad xifdisan tahay oo kale sidaad masaa-ishiisa aada u haysa ee aada u suurayn karto haddii kale kitaabkii waan dhigtay hal su-aal haddii lagaa weydiiyo laa adri hada maa yanfac waan dhigtay waxba kuu tari mayso cilmiga intaad xifdisan tahay cilmigu waa maxfuud iyo mafhuum mid la xifdiyo iyo mid la fahmo haddaanad waxbana xifdiye waxbana aanad fahmin fa anta lam tatacalam shay bal anta baaqin calaa jahlik waxba maad baran jahligaagii baad weli baaqi ku tahay aada suba aragtid kutub badanna dhigatay wallahu aclam صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته